faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyow cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan idilahaantiinba meel walboo joogtaan iyo si walba maqalkayagu idiin soo gaarayaba kuna soo dhowaada warka habeennimo ee raadyaha cadaado qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ugu dooroon wasiirka amniga dowladda federaalka soomaaliya oo goordhow ka degay magaalada dhuusamareeb iyo hub la sheegay in halkaasi la gaarsiiyey dowladda soomaaliya iyo ururka ahlusunno oo ciidamo iska soo horjeeda ku daabulaya magaalada dhuusamareeb iyo amniga caasimadda galmudug oo laga cabsi qabo inuu faraha ka baxo madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf oo xilka qaadis ku sameeyey xubin ka mid ah guddiga dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug faahfaahinno dheeraad ahoo ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka wasiir ka tirsan maamulka galmudug oo gaashaanka u daruuray warqad la sheegay in xilka looga qaaday taliska ciidamada maamulka somalilan oo ka hadlay ciidamo dhowaan ku biiray maamulka puntland ciidamada booliiska puntland oo gacanta ku soo dhigay rag looga shakisan yahay ka tirsanaanshaha ururka al-shabaab iyo daacish taliska ciidamada somalilan qodobadaa iyo wixii soo raaca ayaad ku maqli doontaan iminkase
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa habeennimo isniina taariikhdu ay ku beegan tahay labaatan iyo shanta bisha sideedaad ee agosto sannadu waa laba kun sagaal iyo toban warka waxaa soo saaray xasan axmed maxamed waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jile jaamac jile farsamadu waa aniso cali xuseen aynu ku bilownay wasiirka amniga ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa goordhow waxa uu ka degay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug iyadoona dhanka kale la sheegayo in halkaasi uu gaarsiiyey hob wasiirka amniga dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa goordhow waxa uu ka degay magaalada dhuusamareeb iyadoona sidoo kale hub fara badan laga dejiyey magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug xasan axmed maxamed oo warkaasi la socday ayaa haatan stuudiyoha igula sugan waa mahadsan tahay jile wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxay kusoo waramayaan in goordhow halkaas uu ka degay wafdi ballaaran hogaaminaya wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed abukar slow dacaale ujeedka wasiirka amniga dowladda federaalk soomaaliya ayaa jilo waxaa lagu sheegay inay tahay sida uu qancin lahaa ama ururka lasna ugu qancin lahaa ciidamada maanta gaara dhuusamareeb inay ammaanka dhuusamareeb lagu wareejiyo islamarkaasna ay ka shaqeeyaan xarumaha ammaanka ee dhuusamareeb sidoo kale warar soo baxaya oo naga soo gaara dhuusamareeb jila waxay kusoo waramayaan in wasiirka uu goraanka dhuusamareeb ee waasnoor uu ka dejiyo hub fara badan oo islamarkaasna loogu talagalay in lagu wareejiyo ciidanka dhawaan la qarameeyey ee dowladda federaalka soomaaliya lagu wareejiyo islamarkaasna xaruma ku leh ee dhuusamareeb jilow ilaa hadda warar rasmiga lagama hayo socdaalka wasiirka amniga dowladda federaalka soomaaliya ee dhuusamareeb balse waxaa maanta oo dhan dhuusamareeb ka socday kulmo xasaasi ah oo ay lahaayeen madaxda ururkeela sunna oo walaac xoogan ka muujinaya ciidamada maanta gaar dhuusan mareeb iyo sidoo kale heshiisyo horey oo dowladda federaalka soomaaliya ula galeen marka waxaa walaa kusoo kora warkaasi dhegeystayaashanna waxaan kula socodsiin doonaa wararkeenna iyo barnaamijyo dambe soo socda dowladda soomaaliya iyo ururka hallusunna ayaa ciidamo iska soo horjeeda waxa ay ku daabulayaan magaalada dhuusamareeb iyadoona amniga caasimadda galmudug laga cabsi qabo inuu faraha ka baxo xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya ciidamada booliiska ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta la wareegay dhammaan xarumaha muhiimka ee ku yaala magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ciidamadan oo saaka aroortii kasoo ambabaxay garoonka diyaaradaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa gaariyah boqol iyo labaatan askari waxaana hogaaminaya sarkaal lagu magacaaba faarax qaaroole oo ah taliyaha ciidanka sida gaarka u tababaran ee harmacad sida warbaahinta raadiyo xalaada u xaqiijin leelodyo muhiim ah ciidamadan ayaa la wareegay ammaanka garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug madaxtooyada maamulka galmudug oo ku shaqeeya madaxa xukuumadda galmudug iyo kooxda ururka la sunna ee gacanta ku haya magaalooyinka dhuusamare ee gurceel ciidamadan ayaa markii maanta ay ka degeen garoonka dhuusamarab ayaa waxay si toosa ay u galeen magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxayna si toosa loo wareegeen dhammaan xarimaha muhiimka ah magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug dhinaca kale maamulka ilasun ee ku sugan dhuusamareeb ayaa iska diidan ciidankaasi ay galaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaana iskahormaad kooban oo ka dhacay duleedka magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ciidamo aad fara badan oo hubaysan oo laga keena duleedka magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa iyadana waxaa maanta la sheegay inay isku gudaameen xarumihii ciidanka booliiska ee ka yimid magaalada caasimadda ah ee muqdisho ay la wareegeen waxaana magaalada caasimadda ah muqdisho waxaana magaalada caasimadda dhuusamareeb caawa laga soo sheegayaa xaalad kacsan oo u dhexaysa ciidamada iska soo horjeeda ee dowladda federaalka soomaaliya iyo ururka ila sunna ee gacanta ku haya dhuusamare ee gurceel ay isku geeyeen gudaha magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug islamarkaasna gacanta ku haya xarumaha muhiimka ee ku shaqaynayo maamulka galmudug iyo xarumaha dowladda federaalka soomaaliya ee dhuusamareeb dhinaca kale wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb caasimada galmudug waxay sheegayaan in halkaas uu ka socdo kulan xasaasi oo u dhexeeya hogaanka ila sunna kadib markii maanta ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ka marqaata ay geysay xarumaha muhiimka ah magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug kulankaas ayaa waxaa ka qayb galaya sheekhdalsaaq maxamed cali mire al ashcari macalin maxamed sheekh xasan faarax iyo madaxa xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed shaakar cali xasan xogaha warbaahinta raadiyaha cadaado ee keleyso magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaysa in kulanka intiisa badan looga hadlayay ammaanka guud ee dhuusamareeb ayaa waxaa laga yeelayo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay maanta ay kusoo daabushay dhuusamareeb iyadana hogaanka ururka ila sunna ay walaac xoogan ay ka muujinayaan ciidamada sida gaarka u teebaran ee dowladda federaalka soomaaliya maanta ay ku amartay inay la wareegaan xarumaha muhiimka ah ee dhuusamareeb wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in hogaanka ururka ila sunna ay degan yihiin magaalada dhuusamareeb lagu korriyey ciidamo hubaysan oo gadiidka dagaalka ah si ay u xaqiijiyaan ammaankooda maadaama shaki badan ka muujiyeen ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ee maanta la wareegay dhammaan go'aan ku-haynta xarumaha muhiimka ah ee magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug warar madaxa baran oo caawa laga helayo magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ayaa waxay kusoo warramayaan in duleedka magaaladaasi iyo sidoo kale xarumaha muhiimka ah dhaqdhaqaay ay ka wadaan waxaana dadka deegaankaas soo foo saartay cabsi xoogan walow ergada rajina ka qayb galaan shirka dibshinta beelaha deegaanada galmudug ay dib u laabteen xarimahoodii kadib markii ay sheegeen inaysan muuqan qaabqaabo lagu qabanayo shirka dibshinta beelaha deegaanada galmudug horey waxaa shirkaasi u diiday inay ka qayb galaan qaar ka mid ah beelaha dega deegaanada galmudug waxayna sheegeen in dhuusamareeb ay u tegi doonaan xaalada ammaan daraaddeed balse dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ugu guulaysatay in ururka la sunna gacanta ku haya dhuusamareeb iyo gurceel ay kala wareegto ammaanka xarumaha muhiimka ah ee dhuusamareeb iyo gurceel waxaana la ogeyn halka uu ku dambayn doonaa walaaca xoogan ay muujinayaan ururka la sunna gacanta ku haya dhuusamareeb iyo gurceel walaacaas oo yimid kadib markii maanta ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya ay si rasmi ah ula wareegeen gacan ku haynta magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa waxa uu xilka qaadis ku sameeyey xubin ka mid ah guddiga dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug shaafici shariif maxamuud ayaa amba qaadaya war qoraalah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa xilka looga qaaday wasiirka qorshaynta maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa warqadani oo ku taariikhaysneeda shan iyo labaatanka agoosto oo maanta ah waxa uu xilka qaadistani ku sameeyey wasiirka kadib markuu u cuskaday qodobo badanna sida warqada ka soo baxday xafiiskiisa lagu qoray warqadda ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo sumadeedu ay tahay l r labo eber sagaal ayaa waxay u qorneed sida tan xilka qaadista wasiirka qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah ee galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug markuu arkay qodobka kontonaad faqradiisa shanaad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug markuu arkay amardiidada iyo howlgudasho la-aanta wasiirka qorshaynta galmudug markuu ogaaday in hay-adaha caalamiga ah ee dowladda federaalka iyo howlwadeenada dowlada goboleedka galmudug aysan la shaqayn karin wasiirka markuu tixgeliyey howlaha shaqo ee baaxadda leh ee wasaaradda waxa uu xeeriyey qodobka koowaad xilka qaadis mudane cabdikaafi maxamed maxamuud wasiirka wasaaradda qorshaynta dowlad goboleedka galmudug labo waa in dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo cidi kasta oo shaqo kala dhaxayso lagu wargeliyo in laga bilaabo maanta oo taariikhdu ay tahay shan iyo labaatanka bisha sideedaad labada kun sagaaliyo tobanka xilka laga qaaday wadashaqayn aysan la yeelan karin qodobka labaad waxa uu yahay asiihaynta howlaha wasaaradda qorshaynta galmudug laga bilaabo maanta oo taariikhdu ay tahay shan iyo labaatanka bisha sideedaad ee agost labada kun sagaaliyo tobanka waxaa shaqada wasaaradda qorshaynta sii haynaya inta laga soo magacaabayo wasiir kale mudane cabdiraxmaan maxamed cismaan wasiiru dowlaha qorshaynta galmudug waa in dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo cid kasta oo shaqo kala dhexayso wasaaradda lagu wargeliyo inay la shaqayso wasiiru dowlaha wasaaradda qorshaynta galmudug oo isagu ah shakhsiga kusima ahaan u sii haynaya xilkani qodobka saddexaad ee waraqadani lagu soo qoray axmed ducaale geelxaaf xafiiskiisa ka soo baxay ayaa waxay tahay xeerkan waxa uu dhaqangelayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelxaaf waana uu saxiixay xilka qaadista wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka galmudug ayaa waxay imaanaysaa kadib markuu ka hadlay arrimo la xiriira qabanqaabada shirka dubheshiisiinta beelaha ku midaysan galmudug ee la filayo inuu ka furmo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug wasiirka qorsheynta oo qayba ka ah guddiga loo xil saaray qabanqaabada shirka ayaa waxa uu sheegay in isdabamarin ay ka socoto qaabka uu dhacaya shirkaasi isagoona bannaanka soo dhigaya sir culus oo ku saabsan qabashada shirka beelaha ku midaysan galamudug lagu doonayo in layskugu soo dhoweeyo islamarkaasina nabadeyn lagu dhex dhigo wasiirka qorsheynta waxa uu sheegay in guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta iyo xubno raacsan oo guddiga ka tirsan ay doonayaan in shirka lagu qabto oo keliya shan maalin gudaheed islamarkaasina wixii la rabo laga soo saarto haddana sida ay doonaanna iyaku ay u dhaqaana gashtaan sidoo kale waxuu carabka ku dhuftay in la doonayo in boobsiis lagu soo xulo xildhibaanada galmudug si si deg deg ah dowladda federaalk soomaaliya ku luglahaanshaheeda ay halkaasi maamul uga dhisto taasina aysan ahayn mid dhici karta ayna kasoo horjeedaan xubno uu isagu ugu horeeya waana midda uu ku mutaystay sida loo badinayo xilka qaadista uu ku sameeyey axmed ducaale geelaxaf marka uu ka hadlayey wax isdabamarinta ka jirta guddiga qabanqaabada shirka dib heshiisiinta beelaha galmudugna hadaladiisi waxaa ka mid ahaa guddiga dib heshiisiintu hadda waa mid qaybsan tiro badan oo lix iyo lix u qaybsan hadeer feker ayaana lagu kala qaybsamay oo ah qolana waxay qabtaa in dib heshiisiinta shan maalmood keliya laga dhigo ilaa lix maalmood waxay qabaan in waa arrin aada u gaabanoo muxuu ahaa aan laga qaybgelinaynin dadka hobyo jooga habar gidista hobyo joogta aysan ka qaybgelaynin ee la rabo in aada loo dadejiyo waxay qabaan in la isticmaalo saxeexayaashii hore oo muxuu ahaa cadaado dadka qaarna intaa waa ka duwan yihiin oo waxay qabaan in loo cagdhigo dib heshiisiinta noqoto mid loo dhan yahay la isku wada cafiyo cidii wax iska qabtaa isku cafiso dib heshiisiin ballaaran la galo ugu yaraan bila waxyaabaha waagii hore hadaada ka dhacay oo beeluhu ay isku diidanaayeen la xaliyo doorasho run ahoo dadku iswada cafiyeen oo dowlad loo dhan yahay oo soomaali reer galmudug lagu dhisto ayay danaynayaan maxaa la yidhaahdaa guddiga dadka midugu oo aan anigu ku jiro oo xogiyihii ah balse guddoomiyaha iyo gruubkiisu waxay danaynayaan in laga dhigo shan maalmood oo keliya dib heshiisiinta dadka meesha isugu yimid shan maalmood la daaliyo kadibna la qorto communikegii la doono wixii la doono laga soo saaro markaasna laba weig oo boobsiisa lagu soo xulo xildhibaanadii inkasta oo aan ogahay xildhibaanada qaar in hadda hoos loo xulay oo beelaha saruur iyo duduble iyo mursade iyo beelahood xildhibaanadoodii olready hoos loo xulayo hadda la qoraayo guddigu afkaarahaas uu ku kala qaybsan yahay walaal si kastaba arrintani uu soo bandhigay wasiirka qorsheynta ayaa waxay shaaca ka qaadaysaa culaysyada baaxadda leh ee ka dhex jira guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta oo la sheegay inay doonayaan in qaaba ka duwan habkii saxda ahaa ee loo mari lahaa dib u heshiisiin ka dhacda dhuusamareeb ayna yeeshaan beelaha galmudug ay qabanqaabinayaan shan maalin oo quran ay doonayaan inay kusoo afjaraan qodobada iyaku ay doonayaan ay ka soo saartaan kadibna ay u dhaqaaqaan xulista xildhibaanada galmudug oo si deg deg ah la sheegay in lagu soo xuli doono si boobsiis doorasho loogu qabto faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya maxamed axmed aadan ayaa anba qaadaya qarax ayaa waxauu ka dhacay goob kontarool ah oo lagu baaro gawaarida oo ku taala isgoyska kilomitir foor wadada aada garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaana uu ahaa nooca gawaarida lagu dhejiyo goobjoogayaal goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in iyada oo baaritaano lagu wado gawaarida aada garoonka uu gaarigu qarxay islamarkaana uu ku geeriyooday maxamed sheekh cilmi maxamuud aamiin oo ahaa xogayihii hore ee gobolka banaadir xilligii maamulkii muungaab iyo sheekh yuusuf xuseen jimcaale waa qaraxii labaad ee maanta ka dhaca magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaana maanta barqadii miino nooca dhulka lagu aaso ah ay ka dhacday ay ku qaraxday gaari ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya gaarka carwadii hore ee taleex degmada hodan ee gobolka banaadir wasiir ka tirsan maamulka galmudug ayaa gaashaanka u daruuray warqad la sheegay in xilka looga qaaday mar kale shaafici shariif maxamuud kadib warqad xilka qaadisa uu ka soo baxday xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf uuna xilka uga qaadayay wasiirka qorshaynta maamul goboleedka galmudug ayaa waxaa si kulula arrintaasi kaga jawaabay wasiirka qorshaynta ee galmudug cabdikaafi maxamed maxamuud oo si weyn uga soo horjeestay warqadaasi xilka qaadista ee kasoo baxday xafiiska axmed ducaale geelle xaaf cabdikaafi maxamed maxamuud waxa uu sheegay in uusan xilka ka qaadi karin axmed ducaale geelle xaaf islamarkaasina uusan xaq u lahayn inuu xilka ka qaado maadaama uu jebiyey dastuurka galamudug oo ogolaanaya in madaxweynaha afartan iyo shan cisho ka badan uusan ka maqnaa karin deegaanada galmudug hase ahaatee uu isaga ka maqan yahay in ka badan laba bilood xilka qaadistiisana uusan ka dambeynin axmed ducaale geelle xaaf balse ay tahay mid ay soo qorteen loona soo adeegsaday axmed ducaale geelle xaaf xukuumadda nabad iyo nolol sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in xilka qaadistiisana ay daba joogto kadib markii uu bannaanka soo dhigay xogo ku saabasan wax isdabamarin ay wadaan guddiga qabanqaabada shirka dib-u-heshiisiinta oo uu qayb ka yahay
midaan xilhayna xil ma qaadaa horta marka hore madaxweynuhu madaxweynihii hore ee galmudug dalkan wuxuu ka maqnaa muddo laba bilood ah madaxweynuhuna hadduu afartan iyo shan cisho ka maqnaado dalka uu madaxweynaha ka yahay hadduu ka maqnaado madaxweyne maaha marka ninaan isagaba xil haynun xil dadna ka qaada maya maya aniga isagaba waxaanu sugi doonaa insha allah simayaalaan nahay markii wasiiro la magacaabo unbaan xilka ku wareejin doonaa marka asna madaxweynaha la magacaabay hadduu kasoo qayb galo ayuu xilka ku wareejin doonaa laakiin ma jirto madaxweynuhu mar hore iska tegay waa marka waxaan filayaa inay daydreaming tahay xilaan qaada maanta riyo maalmeedkaas oo madaxweynihii hore ee galmudug isaga jiro waa dhici karta warqadaas waxaan ka aaminsanahay in axmed uusan ka dambeynini ay ka dambeeyaan qolo qolada nabad iyo nolol gaar ahaan guddiga dib-u-heshiisiinta iyo iyo xaaladda uu ku sugan yahay iyo in xukun marooqsi la sameeyo halkaa ayaa bahasha laga soo galay aada u weyn arrintaasu arrintaasay daba socotaa madaxweyne guddigii ka tirsanna waa nahay wasiirkii qorsheyntana waa ahay hadda cid wasiir iska qaadee lama arko marka warqad xamar laga soo qoray looma baahnee waxaa loo baahan yahay in goobtii shaqada la tago oo shaqo la qabto ayaa loo baahan yahay aada ayuu u mahadsan yahay shaafiic shariif maxamuud taliska ciidamada maamulka somalilan ayaa ka hadlay ciidamo dhowaan ku biiray maamulka puntland anise cali xuseen ayaanba qaadaysa taliska ciidanka maamulka somalilan ayaa maanta oo axad ah la hadlay ciidamo ka tirsanaa maamulkooda oo jimcihii lasoo dhaafay ku biiray maamulka puntland nuux ismaaciil taani oo ah taliyaha ciidamada somalilan oo warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa waxa uu sheegay in ciidankii somalilan ee ku sugnaa degmada badhan ee ku biiray maamulka puntland ay ku faraxsan yihiin tegitaankooda sidoo kale taliya nuux ismaaciil ayaa waxa uu tilmaamay in ciidankaas ku biiray puntland aysan jirin waxa ay u qaban jireen somalilan islamarkaana ay ka qaadan jireen oo keliya mushaarkooda sidoo kalena ay tegitaankooda faa'iido u tahay dhinaca kale taliya nuux ismaaciil taani ayaa weerar afka ku qaaday korneyl carare oo hore uga soo goostay ciidamada somalilan waxa uuna tilmaamay inuu yahay nin dhibane ah sidoo kale waxa uu sheegay taliska ciidamada somalilan inay korneyl carre loo haysto dilka toban nin oo isaga ka dambeeyey islamarkaana waxa uu xusay inay ahayd in la toogto sidoo kalena uusan mudnayn in laga tilmaamo nin geesi ah waxoogaana arrimo badan oo iska dabadhacay jiraan marka hore maalmahan iyo maalmo dhoweyd wax la shegsheegaya ciidan ka goostay meesha sanaag barin dadku haddaanay maalan aanan xogaal u ahayn waxaa laga yaabaa waxaan ciidamadan goosanaya in maxay yihiin in la yidhaaho waxaa doonaya horta dadka inaan ka dhaadhiciyo waxani waxay yihiin waxaa gobollada ka qaraqamaysan ciidamo badan oo qaarkood shan iyo labaatan sano qaramaysnaayeen oo degaankoogun fadhiya wax hawla oo ay qaranka u qabtaana aanay jirin howlgal ma fuliyaan meeshooda wax kuma qabtaan haddana waxaanu siinaa mushaar innagoo eegana waxyaabo badan weli intaa ay joogeen wax hawla oo howlgallada ka socda waddanka waxba kamay fulin xataa tii doorashooyinkii wax wax nafla kamay qaban uun halkooga un baynu ku masruufanay mid waxay ku dhacday waxaanu ku nidhi wareen baran oo degaankoogii ahayd inay tagaan baan ku amarray waxay noo sheegeen iyaga iyo kuwa puntland inuu heshiis ka dhexeeyey ee oo inaana isweerarin ay ahayd marka qoladii kale puntland ba ay kaga baxday sidaa aawadeed annaguna aanaan weerari karayn waananu ka teganaa bay yidhaaheen ciidankii ma raacin badiyaa laakiin waxaa ra- waxaa tegay saraakiishii hogaaminaysay waxaa halkaa ka mu- ka mu- eh, ka muuqatay muddadii ay nala joogeenba khayaamo un inay ku socdeen qarankana uma baahna lacag bilaash oo la bixiyo qofka lacagta la siinayaa waa inuu wixii la- waxa lagu siiyey in leega ku qabta sida ciidamada kale eh, jiidaha jooga ay u shaqeeyaan waa inay u shaqeeyaan ciidamada kale ee de- een- een meelaha joogaana ninku haddaanu waajibkii fulin karayn inuu inuu lacag qaata maaha inuu sii joogana maaha waxaan leeyahay waan la saayiray intaasoo dhan baanu ku eegana waa la saayiray kuwaa tegay iyo kuwa kaleba ma j- uma baahna qaranku inay iska tagaan baa wanaagsan waanan ku faraxsanay inay iska tageen maxaa yeele waxay qaranka uga- waxaan qarash ahayn oy- oy ula fadhiyaan ma jiro lacag bilaasha oo dadka oo cashuurta dadka laga waruriyaya oo ay bilaash ku qaataan ayaa een, a- ayuunbay qaataan waxay noogu waxay nooga soo noqday noo fuliyaana ma jiro marka dadka caynkaasoo kale inays- inay ka tagaan oo markii horeba odayaal yidhaaheen noo qarameeya dee laguma sii jiri karo waxaan leeyahay way mahadsanyihin kuwa naga tegey kuwa kale ee ka dambeeya ee aan waxba tarayna in iska tagaan baa wanaagsan oo loo baahna nin aan waxba qabanaynin inuu lacag a- ummaddu leedahay oo cashuur laga qaaday inuu qaato ma aha sidaa aawadeed dadku haddaanay fahamsanayn ciidankan hadda go- ee naga tegay waa ciidan aan wax marka hore waxbay noogu tarayn waxaan kharash ahayn mooyaane wax faa'iido ay noo qabanayaanay jirin mar hadday caynkaa tahay kuwa iyo kuwa lamida waxay iska tagaan ciidamada booliiska puntland ayaa gacanta waxa ay ku soo dhigeen rag looga shakisan yahay ka mid ahaanshaha al-shabaab iyo ururka daacish maxamed axmed aadan ayaa mar kale anba qaadaya ciidamada booliiska dowlad goboleedka puntland ayaa howlgallo kala duwan waxa ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa waxa ay sheegeen in howlgalka si gaar ah looga sameeyey hoteelada xaafadaha iyo goobo gaar ah oo ay ciidamadu bartilmaameedsanayeen islamarkaana islamarkaana lagu soo qoobtay dad looga shakeeyey in xiriir dhow ay la leeyihiin ururada al-shabaab iyo weliba daacish taliyaha qaybta booliska gobolka bari xuseen cali maxamed ayaa sheegay inay howlgalka ku beegsadeen goobo gaar ah islamarkaana ay hayaan xogo ku saabsan amniga islamarkaana cid walba oo howlgalkaas lagu qabto islamarkaana cid walba oo howlgalkaas lagu qabto baaritaano lagu samayn doono waxa uu sheegay in ciidamada ay diyaar u yihiin in xilli walba ay howlgallo kala duwan ka fuliyaan xaafadaha kala duwan ee gobolka bari ilaa iyo inta laga xaqiijinaya guud ahaanba amniga magaalada boosaaso iyo deegaanada hoostaga guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaashana qiimaha iyo qadarinta mudan oo intaa waxaa ku eeg warkii fiidnimo oo aad kala socoteen raadiyaha cadaadood sideed sideed dhibic shan megahertes tan iyo intaan ku kulmayna warkan warka xiga waa bahdii reediyo cadaado oo idinle sidaa iyo nabadgelyo